waxaan doonayaa inaan laba kelmadood ka idhaahdo nimanka laasacanood ka hadlaya ee isku sheegaya golayaasha baarlamaanka khaatumo ma aha nimankaasi golayaasha baarlamaanka khaatumo waa nimankii xilka lagaga qaaday magaalada buuhoodle sannad ka hor waana niman u gelay somalilan kana tirsan jabhadda somaalidiidka hurgalladeeda ayay ka mid yihiin yesus ugu leexaan kulena cali khaliif kalay ummaddan lugoyn maysi horaad u khalkhalisay horaad been ugu sheegtay shacabka gobollada esesi sooliga sanaag way ku yaqaanaan laasacanoodna waynu iskugu imaanaynaa waanuna soo gelaynaa haddii lahaydmo waxaan idin leeyahaa cararina laba xilligood baa laysku sheeganayaa haddaan ku horreeyo kooxda uu hormuudka ka yahay madaxweynihii hore ee khaatumo brofesor cali khaliif galaydh oo aannu isleennahay wuxuu lumiyey sharaftii iyo karaamadii ummaddii ku caana shubatay ee dooratay shalay waxaan ku baraarujinayaa dadka deggan gobollada sool sanaag iyo cayn oo aan ogahay inay ka dheragsan yihiin farsamooyinkiisa dadban ee uu had iyo jeer marba si u soo huwado in badan bay u soo taagnaayeen cali oo ku muusannaabaya warkaale ee dadka nala laaya maantana wax kaluu leeyaho wuxuu leeyahay waxbana lama weyddiin waxaa dadka watiwaxaa loo sheego dadku way soo dhaafeen maanta ilmaha toban jirka ah waxuu ka dheragsan yahay hadallada isdabamarkaa khiyaanooyinka isdaba socda ee wadaadku marba geed hoostii ama marba guri ama marba calan yaroo madaxa lagu soo duubto waxaa dadku waa ka dheragsan yihiin annana waa uga digaynaa inay ku feejignaadaan inay ku feejignaadaan kana feejignaadaan kana feejignaadaan maxaan ku dhahdaay colaadaha loogu adeegayo soomaalidiidka gobollada waqooyi ka soo jeeda ee uu muusashaani hormuudka uga yahay ee uu maxaan ku dhaha talooyinkii mici ku dhiigle muuse biixi talooyinka uu kala yimi cali arooy arooy arooy waa idinka digaynaa haddaad umma tihiin oo dadli tihiin oo garashadiinnu ay shaqaynayso siduu isaga kiin hor keeni lahaa buu wadaa waxaan rabaa inaan dhowr kelmadood ka idhaahdo maalmahanba magaaladan garowey oo aannu duleedkeeda ku sugannahay waxaan ka maqlaynay maxaan ku dhahdaay koox isma sheeganaya oo raba inay dadka ku qanciyaan inay ku sii sugnaadaan ciidamadoodu deegaannadan waxaan u malaynayaa taa wax ummad loola yimaado iyo wax cidi ka tashooto iyo wax laga wada hadlo midna inaysan ahayn malaha waa iska soo lugoyen baan u malaynayaa odayaashaasi haddii ay arrimo dhaqan u yimaadeen oo ay mago iyo maxaan ku dhahdaa xaajooyin kale oo bulshada dadka ka dhexeeya ama ka dhaxayn kara ay u yimaadeen dee waa arrin ay leeyihiinoo dadku dee arrimaha waa ka wada hadli karaan xagga dhaqanka dadka dhaqanka ka hadlaa dee arrimaha waa isaga iman karaan oo waa ka wada hadli karaan laakiin arrin ku salaysan ama ku saabsan gobollada sool sanaag iyo cayn arrimaha ka taagan kuwani kuwii budugaha u ahaa ma aha kuwani kuwii ka arrimin lahaa ma aha kuwii tale ka soo jeedin lahaana ma aha cid kasta oo arrintaasi ay qusayso ama xidhiir balla yeesha ama kalaba hadla waxaannu uga digaynaa inaan cidina heshiis kula geli karin kalana qaadan karin talada gobollada sool sanaag iyo cayn koox ka eedaad haysata muuse biixi mici kudhiigle gacan kudhiigle afkudhiigle muuse biixi oo ku sifoobay burburinta la dagaalanka bulshooyinka nabadgelyada ugu nool deegaanada oo maalin walba qori caaraddii rabo inuu ku muquuniyo kaa ciddii ka socota iyo ciddii uu hormuud ka soo dhigtay ee meelaha kan haatan lagu sheegayo midna waxaannu u sheegaynaa inaanay sinaba u dhici doonin una dhacayn waxna uga jirin wax wadahadal nabadeeda oo inta ciidammada muuse biixi ay qori caaraddii ku haystaan magaalada laascaanood iyo nawaaxigeeda iyo dhammaan gobollada sool sanaag iyo cayn